madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil ka dhagax dhigay dhismaha cisbitaalka dhimirka munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulka gobolka saaxil kan magaalada berbera odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada duqa magaalada berbera cabdishakuur cidin iyo gudoomiyaha gobolka saaxil cali case ayaa si wadajira ugu warbixiyey muhiimadda xaruntan u leedahay degmada berbera mudane madaxeena waxaa farxad weyn noo ah in maanta mar labaad dib loo yegleelayo oo dibudhis dhismo cusub oo casriga loo samaynayo isbitaalka maanka oo markii hore loodhan jiray jeelmagnuugka loodhan jiray mudane madaxweyne wuxuu gurigaasi jiraa saddexii sagaashan sannadood dhibaatada ugu badan ee naga haysatay isbitaalka waxay ahayd sanad kasta markaad dibudhis ku samayso haddana waxaad mooddaa sanadkaa gudihiisa in waxba laga qabaninba ama guud ahaanba gobolka saaxil halkan maanta aad noo dhagax dhigi doonto insha allah oo laga dhisi doono cusbitaal casriga oo maanta mudane madaxweyne muddadii aad ku sugnayd labada toddobaad ahayd aad ku sugnayd gobolka iyo nawaaxigiisa waxaan kaaga mahadnaqaynaa mashaariicda horumarineed ee aad waxna xadhigga ka jartay waxna aad noo dhagax dhigtay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo dhagax dhigay cisbitaalka dhimirka ayaa bulshada degmada berbera kula dardaarmay inay ku dadaalaan ilaalinta cisbitaalkan cusub magaalada berberna waa magaalo weyn oo taariikh weyn soomaalka oo ilaahay meel juqraafiyahoo istraatiijikahoo badda iyo barkiba laga jecelyahay ilaahay ka dhigay ayadana allah barakay maamulkeeda iyo inankaa meeraah iyo odayaasheeda iyo oo aad uga shaqeeya magaalada wejigeeda isbedelena waa ducaynayna hawshaana intaa inooga sii kordhiya magaaladoo dharaysan wadawadda ah dadka oo isogol nadaafada waad ku hamriyana waad ku ducaynana kanna allah inoo barakeeyo cisbitaalka dhimirka ee magaalada berbera ee gobolka saaxil ayaa wax weyn ka tari doono bukaanada qaba cudurka ku dhaca dhimirka ee ku nool magaalada berbere iyo deegaanada hoos yimaada